إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan duqayno culus ayaa lagu garaacay saldhigga ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeede ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamo ka tirsan shisheeyaha ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda federaalk ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada moqokori ee gobolka hiiraan maamulka ay dowladda kenya ka dhistay dhulka nfd ayaa dhulbooba ka wada deegaano ka tirsan gobolka wajeer ee ay gumaysato kenya xildhibaan hore ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalk ay dad badan oo shacab ah ka qafaasheen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose maamulka itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa isku diraya qabaa'ilka ku nool gobolka doolo ee dhulkaas in ka badan labaatan macallimiin oo u dhashay beesha gare ayaa dowro loogu soo xiray magaalada kunyo barow ee wilaayada shabeellaha hoose warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha yuganda ayaa mar kale isku soo sharaxaya xilka madaxtinimada ee dalkaasi iyadoo mucaaradka ay ku baaqeen inuu kursiga ka dego dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorkaroon warkaas oo faah-faahsan goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa inshaa allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa shanta bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri dhanka kalena ku beegan soddonka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan duqayn culus ayaa lagu garaacay saldhigga ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeede ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay faahfaahintaas iyo ciidamo ka tirsan shisheeyaha oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose waxaa inoo eegaya maxamed daahir
ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuuliyey howlgallo ka dhacay qeybo ka mid ah gobollada shabeellaha hoose iyo baay kuwaas oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa afrikaanta shisheeyaha ee kusoo duulay gudaha dalka soomaaliya haddaan ku horumarno shabeellaha hoose wararka inaga soo gaaraya gobolkaasi ayaa sheegaya in qarax xooggan lala eegtay kulaya ka tirsan ciidamada shisheeyaha xilli ay marayeen duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qaraxaas oo ahaa mid xooggan ayaa haleelay ciidamada shisheeyaha waxaana si gaar ah dhimasho iyo dhaawac ugu noqday saraakiil iyo askar miina baarayaal ah oo hormuud u ahaa kulanyada la beegsaday ilow reedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyay in weerarka uu sababay dhimashada hal sarkaal oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha kaas oo ahaa qabiir ku takhasusay miina baarista sidoo kale qaraxaasi wuxuu geystay dhaawac culus oo soo gaaray laba askari oo kale oo ka tirsan ciidamada shisheeye goobjoogayaal ayaa tilmaamaya in qaraxa kadib ciidamada shisheeyaha afrikaanta ay muddo kooban ku hakadeen barta lagu weeraray iyagoo isku gadaamay halka qaraxa uu ka dhacay si aysan u bixin xogta iyo macluumaadka ku aadan khasaaraha soo gaaray askartooda ma jiraan wax war ah oo ilaa hadda ka soo baxay taliska shisheeyaha afrikaanta oo ku aadan qaraxa lala beegsaday askartooda ee sababay dhimashada iyo dhaawaca gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan duleedka afgooye ayaa marar badan waxaa ka dhacay weeraro isdabajoog ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta kuwaas oo lagu waxyeeleeyay ciidamo ka tirsan afrikaanta iyo kuwa dowladda federaalka dhanka kale wararka naga soo gaaraya gobolka bay ayaa sheegaya in weerar loo adeegsaday madaafiic lagu garaacay xero ciidan oo ku taala deegaanka burujaad ee dhaca duleedka magaalada baydhabo madaafiicda ayaa la sheegay inay si toos ah ugu dhaceen gudaha xerada taasoo sababtay khasaaro soo gaaray askarta wararku waxa ay xaqiijiyeen in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen afar iyo toban askari kuwaas oo qaarkood dhaawacyadoodu ay aad u culus yihiin dhaawacyada qaar ayaa la geeyay isbitaalada magaalada baydhabo halkaas oo lagu dabiibayo dhawaaqa ka dhashay madaafiicda ayaa laga maqlayay deegaano dhowr ah oo ka baxsan deegaanka burujaad deegaanka burujaad oo ah deegaan istaraatiiji ah una dhow magaalada baydhabo ayaa dhowr jeer oo horey waxaa ka dhacay dagaalo iyo weeraro madaafiic ah oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsadeen ciidamada caratuurka u ah kuwa itoobiya ee ku sugan gudaha baydhabo ciidamada dowladda federaalk ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada moqokori ee gobolka hiiraan adnaan xaaji muxsin ayaa tafaasiil ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya maalintii shalay waxaa magaalada moqokori ee gobolka hiiraan ka dhacay israsaaseyn dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka israsaaseyntan ayaa timid kadib markii uu labadan dhinac soo kala dhexgalay khilaaf la xiriira daminta shirkadaha isgaarsiinta ee ku yaala halkaas maadaama ay halkaasi ka jiraan qalqal iyo cabsi xoogan oo heesta askarta dowladda federaalka ee ku sugan magaalada kadib markii maalintii shalay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen deegaanka ceel koox leh oo ka mid ah deegaanada u dhow moqokori rasaastii ay isweedaarsanayeen labada ciidan ayaa waxaa u dhintay nin shacab ah oo ka mid ahaa ganacsatada moqokori waxaana sawiro lagu faafiyey baraha bulshada oo laga soo qaaday kadib dilkiisa la arkayay iyadoo ay xabadi uga taalo madaxa askarta ayaa sidoo kale waxa ay si qasab ah ku gidhaashteen gaadiid ay leeyihiin dad shacab ah waxaana ku rarteen sahay ay wateen iyagoo ka baqanaya in lagala wareego maadaama ay cabsi dareemayaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan bariga hiiraan ayaa waxa ay la nool yihiin cabsi iyo qoobgiriir xooggan oo ay ka qabaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maalmihii u dambeeyey deegaano horleh ay gacanta ku dhigayeen kuwaas oo weli kusii siqaya degmada moqokori muddooyinkii u dambeeyey waxaa gobolka ka dhacayay dagaallo isdabajoog ah oo lagu dhiigbixiyey askarta dowladda federaalka loogana dilay in ka badan boqol askar iyo saraakiil ah maamulka dowladda kenya ay ka dhistay dhulka nfd ayaa dhulbooba ka wada deegaano ka tirsana gobolka wajeer ee ay gumaysata kenya farxaana cali cabdulaahi ayaa faahfaahin la xiriirta qodobkan inoo soo jeedinaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dhulka n f d oo ku hoos jira gumaysiga kenya kusii kordhayeen dilalka iyo tacadiyaadka ay wajahayaan bulshada ku dhaqan dhulkaas ayaa waxa uu maamulka ay kenya ka dhisatay gobolka wajeer bilaabay inuu boobo dhulka dadka rayidka ah odayaasha ku dhaqan deegaanka adda masaajidda oo ka tirsan gobolka wajeer ayaa waxa ay si adag uga soo horjeesteen dhulboob ay waddo wasaaradda dhulka ee maamulka ay dowladda kenya ka dhisatay gobolka wajeer waxa ay sheegeen in aysan marnaba dulmi qaadan doonin haddii arrintaasi lagu dhaqaaqana ay ka dagaalami doonaan odayaashaan ka mid ahay ma oggelin warka asagee ma oggelin ma noqonayso ma dhacayso haddii alla yidhaaho dulunka meesha ku jira ma oggelin dulun mana qaadanayno dad qaatana ma nihin warkayga waa gaaban yahay ma dheeraynaayo hooshaan hadda saaka aan ka hadlayna wixii odayaalka ay ku hadleen inaan ka hadla ma rabin waxaan rabaa hooshaan waa hool lagu soo daale wax badan asrag isku daay ma noqonin sababta ay tahayna maxay tahay waa xoog lisu sheegto waay arrintan waxay u noqon waaysos dad badan ugu dhammaaday tiideedii aynugu noqonin wakhti badanaan ku soo daalna taas wax badanaan soo maray ma arki waana meel mari waayse annaga ma ogolin sheey annaga aan raalli kahayn in nala mariyo ninna maquunin karana ma leh ninna maquunin kara ma laha ilaahay ka soko annaga waxaan leenahay yaana lagu ceeboobin warka asage dadkii wata ha ka noqdaano haddaba dhulboobkan cusub ayaa imaanaya xilli horey bulshadani ay ula daalaadhacaysay abaaro ka dhashay biyola'aan iyo dhibaatooyin ay ka mid yihiin dilal bareer ah oo ay geysanayaan maamulka ay kenya ka dhisatay halkaasi xildhibaan hore ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay dada badan oo shacab ah ka qafaasheen deegaano ka tirsana gobolka shabeellaha hoose cali aadan xasan ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo eegaya maxamed cumar dalxa oo ah xildhibaan hore ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada dowladda federaalka ay dhibaatooyin ba-an ka wadaan deegaano ka mid ah gobolka shabeellada hoose xildhibaanku wuxuu si gaar ah u xusay dad rayid ah oo laga afduubay deegaano ku dhow degmada afgooye kuwaas oo la sheegay in askarta dowladda federaalka ay si xoog ah ugu kaxeeyeen guryahooda amaba goobihii ay ka shaqaynayeen ciidamada dowladda federaalka waxay si bareer ah dadkan shacabka ah ugu afduubeen deegaano dhowr ah oo ku yaala duleedka afgooye dalxa ayaa yiri dadkaas waxaa lagu qaaday gaadiid ciidan waxaana la geeyey xabsiyo ku yaala magaalada muqdisho xildhibaanku wuxuu sheegay in dadkaas aysan ahayn kuwa falal amni darre ah ku howlanaa balse ay ahaayeen dad si caadi ah ugu guda jiray howlahooda maalinlaha ah taas oo uu ku tilmaamay xadgudub ka dhan ah dadka beeraleyda ah ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay madaxda dowladda federaalka in si deg deg ah loo sii daayo dadka beeraleyda ah ee sida xaqdarrada ah loogu soo afduubay guryahooda waxaa kasii muhiimsan iyagana dad lagu soo qabqabtay oo tiro badan oo beerahoodii oo ayaga oo dhinacaasi ee u aaday inay aadaan oo badi hadda ayaga ay ku xaraysan yihiin ma aragtay ee kuliyadda jaalasiyaad la keenay qaarkooda dameerahooda wata qaarkood ayagoo beerahoodii dadaymo ugu tagay qaar ayagoo gaari dameeradoodii wata iyo qaar ayagoo maartay qalabkoodii beeraha wato oo ayaga lasoo qabtay ayaa jiro magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa si joogtaha ugu dhac tacdiyada ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo si gaar ah u saameeya dadka shacabka ah gaar ahaan dadka beeraleyda ah maamulka itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa isku diraya qabaa'ilka ku noola gobolka dolo ee dhulkaas cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya dagaal beeleed ay dad ku dhinteen ayaa maalintii shalay ka dhacay deegaanka miir khaliifa ee hoos tagta degmada wardheer ee ka tirsan gobolka doolo dagaalkan oo u dhexeeya laba beelood oo walaalo ah ayaa waxaa ku dhintay ilaa afar qof waxaana huriyey oo ka dambeeyey isku dhaca qabaa'ilkan maamulka gobolkaasi ugu magacaaban kan hoostaga dowladda itoobiya maamulka ay dowladda itoobiya ka dhistay soomaali galbeed ayaa isku dirka qabaa'ilka ku nool halkaasi fursad ka dhex raadiya isagoona mararka qaar si toos ah duulaan ugu qaada beelaha dagaalkaasi gobolka doolo waxaa aada ugu soo laalaabtay dagaalbeeleedyada dhex maraya qabaa'ilka wada degan halkaasi mana jirto xal muuqda oo laga gaaray in ka badan labaatan macalimiin oo u dhashay beesha gare ayaa dowro loogu soo xiray magaalada kunyo barow ee wilaayada shabeellaha hoose warbixin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya mubaarak cumar معلمي تاج الوفاء شمس تشع بالضياء نور إذا حل الظلام يحرس waa munaasabad heerkeedu sareeyo islamarkaan aad u qurux badan taasoo ka dhacday magaalada kunyiburo ee wilaaya islaamiga shabeellaha hoose xafladda ayaa gabagaba u ahay dowla diini oo socotay muddo lix bilood ah taas oo loo qabtay macalimiinta beesha gare edinka qaybo ka mid ah wilaayada shabeellaha hoose dowladan ayaa qayb ka ahayd silsilado dowladda oo loo qabanayay macalimiinta qabaa'ilka dega gobolka shabeellaha hoose iyadoo noqonaysa dufcada afraad dowladda loogu magac daray saxaabigii jaliilka saalim mawla abi xudayfa munaasabadan dowladda loogu soo xirayay macalimiinta beesha gare qaybtooda ku nool tuulooyinka miyiga ay degan tahay beesha ayaa loo gol lahaa si ay dacwad u gaarsiiyaan dadka ka soo jeeda beesha gare islamarkaana ay wax u bari lahaayeen carruurta gunaanadka dowladda loogu magac daray saalim mawla abi xudayfa ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jirta mas-uuliyiin sarsare oo ka socda maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo salaadiin waxgarad iyo waaligii gobolka shabeellaha hoose كالورد يهدي عمره يفوح عطرا في السماء معلمي تاج الوفاء شمس تشع بالضياء ugu horeen waxaa madasha lagu soo dhaweeyey sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka waxaana uu jeediyey kelimad ku saabsan towxiidka waxaan jeclahay marka mawduuc mawaadicdii meesha lagu daraasayey ka mid a waa tawxiidka ah lii ahmiyatii inaan xoogaa yar aan dul istaago waa kelimatu laa ilaaha ila allah haadihi lkelima wax ka horeeyaa ma jiraan wax ka dambeeyaana ma jiraan wax ugu horeeya dadka aad u sheegtay kelimada ka dhadhacsiiy fahamsiiye hadday fahmaan baa wax loo sheegi karaa waxay ka dambeeyaan dadka yaan la noojin marka macaalimiin qof ay caqiidadii ka khaldan tahay baa maanta oo dhan diin u akrinaya ama aan shareecada baqaa kamid u hogaansanayn
sidoo kale culimmada ka soo qaybgashay munaasabadda waxaa ka mid ahaa sheekh mustafa asalif oo isna ka mid ah culimmada diinta islaamka waxaan rabaa oo keliya inaan ka hadlo dowraadkan inoo socda ay bilaabeen shangamaas biqiyaadati sultaaniha moxamed cabdulqaadir oo maanta ay taagan tahay walaalaha gare wax miro ah oo la taaban karo ee muuqdaa ma jiraa mise ma jiro jawla waxaan ka soo bilownay halkaan aan joogno farsoolayaa shiikaas ugu tagnay meelahaan soo marnay waxaa ka mid ahaa dacaaraha waxaan ugu tagnay waa dowrkii labaad raggii ka baxay waxaan ugu tagnay dacaaraha dugsi masaaxadiis ay aada u weyn tahay min awalihim ilaa aakhirihim waa jeedo meeshiiyaan tegay anigaa lugtayda ku tegay waxaan rabaa inaa idin dareensiiyo miraha dowraadkan socda afar boqol oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa halkaas fii makaanin waaxid natiijo oo maanta wanaagsan ma tahay mise ma aha
markan waxaa mikrofonka lagu soo dhaweeyey sheekh cabdiraxmaan firin oo kolkiisa macalimiinta ugu warramay bashaaraadkii dhacay isagoona kula dardaarmay inay garab istaagaan mujaahidiinta awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu macallimiinta waxaan u sheegaya inay taxariisnaydeen gobolka shabeellada hoose faa'iidooyin badan baa ka dhacay waxaa ka dhacay maadaama rajab laydin xareeyey idinkuna waad maqlayseen allaahu akbar waxay isku dayeen inay magaalada zabiid oo hadda afgooya u dhow ay qabsadaan saddex iyo labaatan maalmood yaa tuulada waxaa ku hardamahayey ciidamada ugandha iyo mujaahidiintii soomaaliya waana ku jabeen maamulaha gacanta ku hayay dowladda loo soo xirayay macallimiinta beesha garre ayaa ka warbixiyey xilligii la qabtay dowladda iyo duruusta lagu qaatay dowradan magaceeda waxaa la yidhaah dowratu saalim mowla abi xudayfa shicaarkeedana waxaa la yidhaahdaa man lam yusaxix ilqur'aana aathimun waxaa loo qabtay macallimiinta beesha garre tirada macallimiinta loo qabtana waa labaatan iyo kow macallim taariikhda dowradu ay soo bilaabatay waa kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya bishii rajab toddobadeedii taariikhday maanta noo xirmi doontana waa kun afar boqol afartan iyo toddobo bishii muxaram labadeedii waa lix bilood taqriiban muqararka dowrada lagu qaatay oy macallimiinta beesha garre ku qaateen waa sida soo socda tasxiixu tilaawati alqur'aan macallimiinaa sixaysay labo riyaadat lisaan cala anudqi biaxrufi alqur'aan saddex subac oo qur-aankoo dhana afar tuxfat aladfaal waalkhilmaan fi tajwiid alqur'aan shan muqadimat aljazariya lix tafsiiru alqur'aan alkariim oo saddex jusa toddobo kitaabu tawxiid lisheekh maxamed ibni cabdilwahaab sideed addalaa'il fi xukmi mawaalaati alilishraak sagaal duruusu lmuhima licaamati alumma toban matnu abi shujaac kow iyo toban talkhiis sifatu salaati annabiyi sala allahu calayhi wasalam labaiyo toban alfusuul fii siirati arasuul sala allahu calayhi wasalam saddex iyo toban mi'atu xadiid afar iyo toban khadu lcarabi kutubtaasoo dhan markay qaataan kitaab walba waxaa looga qaadayay imtixaan taxriiri ah markan dhankiyo salaadiinta suldaan ibraahim maxamed nuur ahna guddoomiyaha odayaasha gobolka shabeellaha hoose iyo suldaan maxamed abdiqaadir suldaanka guud ee beesha tunni ayaa si isku mid ah u bogaadiyey macallimiinta iyagoona macallimiinta uu sheegay inay gutaan ammaanadii loo xilsaaray dad macallimiina culummo ah xaafidiina haddana la keenay oo dib reerkii looga celina ayaa tihiin marka waxaa alaal wixii laydinku shubay haddeeraa maqlaynay toban iyo lix kutub oo qur-aanka ugu weye ayaa laydinku shubay marka intaas waxaa la rabaa inaad la laabataan oo reerkaa ku shubtaan hadafka laydinka leeyahay ma aha in wax laydin bara keliya macallimiina ahaydeen xaafidulqur-aan ahaydeen waxaa la idiin baray dadka idinka dambeeya inay dib dambe u dhumin suldaanka beesha garre ee gobolka shabeellaha hoose suldaan cabdulaahi xaji axmed ayaa markiis u mahad celiyey wilaayada isagoon si gaara ula hadlay macallimiinta beesha walaayadda oo juhdika beeyaa leeyse gaalana ul dagaalanaa leeyey diinin hordadlaka baraa leeyey u dadaalaa leeyse in mahad gooni asu umaadiyaa hama weynaan adoo leeyaha marka hama kii laadoo leeyahay maanta in reerkii asaa ka bahteen wax asaa ka asaa ka kordhisin dadkii dhalaanya oosan aruuriyaay dhalaanya dood ad saartin dhalaanya wax ad bartin mujaahidiin karabs u noqdin mid ka mid abwaanada beesha ee madasha ka jiiday tixgabay ah kusoo hireeyey kabaal waa buudhan kartuufi qur-aan kara lahwiig kablalah daarodi hulukal harna gaalada kubti hulu badiyo waa kuurti kunikoor ale furmaadhooge hulu kaalmey lankufu waska ay lankaaban waskora islaamka waa qori kasmalahasa gurguud kitaab rabagayda ku kufisi kibiri islibeyd fircoona wax ka kee weeye kumanaan kunkii aadanya baan idinkaan mahsaa kordhay kuruuskii kortalo kii jir mahsaa kordhay korneel juutigii koob amra isaasiisi isku kuusirin mahsaa kordhay halka tiiboo ilaahay karata baaluukeeyo kubtaa ballaabeen quuriyaantaa baa isdhaafsadeen kaliinata baarita kor luu qaaday korneeshuuti kufaartii sal kulmi asalaamu calaykum waraxmatullah ugu dambeyntii waxaa dowladdu soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan waxauna ka hadlay ujeedka loo qabanayo dowlaadkan isagoon dardaaran guud ah u jiidiyey macallimiinta dowladda loo soo xiray asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan oo aakhiran ilaahi subxaana wa tacaala u mahadnaqaynaa nicamkiisa faraha badan uu dusheenna ku galadeystay intaa kadib ikhwaani addacwa ila allahi dadka in diinta ilahi subxana taala loogu yeero waa wadiifatu liljamiic waa mas-uuliyad qof kasta laga rabo waa dhaxalkii nebi moxamed sal alay slam uu ummadda ugu tegey waxaan rabaa insha allah tacaala wax yar inaan ka tilmaamo maxaa keenay ama hadafka laga leeyahay dowradani maxay ahayd ma dowro int mogtahay macalimiin qarash inta lagu bixiyo la tababaro haddana deegaana la iskaga celiyo miya hadafka laga raba muxuu yahay macalimiinta awalan waxaa laga rabay waxyaalaha laga raba waxay ahayd aqoonta macalimiinta madaarista tuulooyinka iyo baadiyaha kor in loo qaadato awalan waxa ay dadku dhigaayaan ee barayaan inay noqdaan wax sax ah hadafka laga lahay ka mid ah waxaa ka mid ah ikhwaani waxyaalaha laga lahaa in la gaarsiiyo dadka baadiyaha iyo tuulooyinka dacwo in la gaarsiiyo waxaan si gaar ah aan ku gabagabayn lahaa dardaaran kelmadeeya macalimiinta maanta takharujaya ogaada haddee mogtahay maanta mas-uuliyada qortiina ku jirta ogaada waa laidin weydiin doonaa odayaasha sheegay hadafka laidin bari ma heen waqti ninka naftiina keliya anfacdaan ma heen ya ummadaa idin soo dirsatay munduubiyiin aa hedeen dadaa idin sugaayo waxa naftiina keliya ina anfacdaan wax laidima barin ogaada ummadaas inaa badbaadisaan ehelkiina ah oo diinta ilaahay ugu yeertaan oo dugsiyada waxaa wax badan aa ka bedeshaan ayaa wax laidin baraayo beesha garre ayaa ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaagaadka islaamiga ah waxaana muddooyinka u dambeeyey beesha waday dadaalla dacwo ay ku doonayso inay ku hormariso wacyiga diineed ee bulshadu ku abtirsata beesha
حل الظلام يحرس أشجار النمام أحلامنا تحققت وعاليا صار الشجر نخلا يغطيه الثمر معلمي رمز العطاء تاج الوفاء والسناء
ugu dambeyntiina madaxweynaha yuganda ayaa mar kale isku soo sharaxaya xilka madaxtinimada ee dalkaas iyadoo mucaaradka ay ku baaqeen inuu kursiga ka dego madaxweynaha yuganda yoweri museveni oo siddeetan jir ah ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne islamarkaana uu ka qaybgeli doono doorashada madaxtinimo ee la qorsheenayo inay ka dhacdo dalkaasi bilowga sanadkan soo socda ee labada kun lix iyo labaatanka taas oo haddii uu ku guulaysto muddada uu kursiga ku fadhiyo ka dhigayso afartan sano musefani ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa ekisa ku shaaciyey musharaxnimadiisa isagoona sheegay in haddii uu xilka ku guulaysto uu kor u qaadi doono dhaqaalaha dalkaas taas oo ka mid ah ballanqaadyada afka baarkiisa ah ee lagu bartay inta badan madaxda afrika horaantii sanadkan mida ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ah ee kursiga kula loolamaya musafani ayaa ugu baaqay dhallinyarta ururada bulshada rayidka ah iyo dhammaan ciidamada dalka yuganda inay soo afjaraan xukunka yuweri musafani ee afartan sano jirsaday madaxweynaha yuganda yuweri musefeni ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah madaxweynayaasha ugu xukunka dheer afrika welina xukunka haya isagoona talada yuganda la wareegay sanadkii kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii waxaana dhowr jeer loo doortay madaxweynaha dalkaas kadib doorashooyina ka dhacay dalkaas oo ay hareeyeen dhaleeceyn baahsan waxaana lagu eedeeyey inuu geystay xadgudubyo culus oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu